Waa hagaag dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan iyo si walba maqalka warbaahinta idin kusoo gaarayo waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak iminkan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tartan aqooneedka Andalus sanada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sanadan aad ka wada dhegeysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha Andalus iyo Alfurqaan
لننطلق إلى العلا لنأتي دوم أول لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحي أملا أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegeystayaal caawa waxaa miiska ee mikrofoonka andalus ku tartami doonaa lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir bakool jubbada hoose shabeellada hoose hiiraan iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka goordhow waxaan eegi doonaa insha allahu tacaala majmuucada ugu horeysa ee lagu daafuri doona barnaamijka insha allah
لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa horteenayaa lix warqadood oo ay ku qoran yihiin magacyada lixda majmuuco ee ka socda wilaayaadka islaamiga waxaan eegi doonaa cidda lagu bilaabi doono tartanka caawa haya mucaad ee mid noo soo qob insha allah aad ayaad mahadsantahay walaalka n bashiiro waxaa horteeda yaalla ilaa iyo lix warqadood oo aad u qurux badan islamarkaana lagu soo xardhay magacyada n tartamayaasha n caawa miiskii mikrofoonka idaacadda islaamiga alandalus ku baratami doona insha allah n haddii aan soo saaro mid ka mid a n bashiiro waan gedinayaa dhanka cad ayaan kor soo marinayaa si uu u qarsamo magaca ku qoran haye mid un soo qobo waxaan soo qabtay caawa oo majmuucada noqon doonta insha allah waxay noqonaysaa majmuucadan
waa hagaag majmuucada ugu horeysa ee barnaamijka lagu daafuri doono waa majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo nasiib u yeeshay in lagu daafuro barnaamijka tartan aqooneedka andalus ee majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir nambarada kow ilaa iyo lix midka qabsada insha allah
لمبر أفر
waa tahay nambarka afaraad ee barnaamijka insha allahu tacaala iyo su-aasha ku xusan assalaamu calaykum majmuucada banaadir sidee noo maqashaan فيها haye waxaad qabsateen nambarka afaraad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aashiina ugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura majmuucadda banaadir su-aashiina ugu horeysa waxay leedahay kam maratan waradat kalimatu shataa fi lqur'aani wamaa hiya alaayaat allatii waradat fiiha kam maratan waradat kalimatu shataa fi lqur'aani wamaa hiya alaayaat allatii waradat fiiha waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta
هلا هلا هلا عايز دلوقتي ابدا اسكت بين صدح صدح مره أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا المرء طول عمره معا سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحي أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى
waa hagaag dhegeystayaal su-aasha koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacaala ayaa alustaad abu ibraahim بسم الله الرحمن الرحيم آه، جزاك الله خيرا بشيرو tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo caawa inoo daafuray barnaamijka su-aashoodii koowaad la weydiiyey su-aashii weliba tartanka ugu horeysana ay noqonayso walaaluhu aad iyo aad bay u dadaaleen qayb ahaan way ka jawaabeen laakiin waktigii ayaa ka dhacay
waa tahay waxaan eegi doonnaa majmuucada labaad ee barnaamijka ka qaybgelaysa insha allahu tacaala markan warqadaha aan eegno insha allahu tacaala waxaa gacanteeda ku soo dhacay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا المرء طول عمره معا سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحي أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus ayaan ku guda jirnaa markanna waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وان دونها hayee majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada insha allah
وحان قمصينا بالله إذنه لمبر في كواد برنامج nambarka koowaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusanaa ee mucad
asalaamu calaykum majmuucada jubbada hoose sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوعا
waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka islamarkaana waa waxaad tihiin majmuucadii labaad ee barnaamijka ka qaybgelaysa lambarka koowaad waxaa ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay qaala tacaala wajaa'at kullu nafsin macahaa saa'iqun washahiid ماذا قال ابن كثير في تفسير سائق وشهيد قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ماذا قال ابن كثير في تفسير سائق وشهيد وان فيليا inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha Allah majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
isku dayn su-aasha waxay noqonaysaa faqaala saa'iqun yasuuquha ila allahi tacaala wa shaahidun yashhadu calayha bima camilat الأمثلة نحن نفنسها قالها السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسه
waa hagaag haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacaala ayaa ustaad abu ibraahim
tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose su-aashoodii koowaad la weydiiyey iyagana sidoo kale way soo hareer martay jawaabta kolley xiliyada dambe insha allahu tacaala ayaan guddiga ku celin doonaa insha allahu tacaala waa hagaag markan waxaan eegi doonaa insha allahu tacaala majmuucada saddexaad ee ka qaybgelaysa barnaamijka tartan aqooneedka andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan oo ay sanadkan ku tartamayaan ilaa iyo koo iyo toban majmuuco oo ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga markan warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose رعى تفوقا كل الولا ثم امنعوا لمن رعى تفوقا كل الولا
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka tartan aqooneedka andalus ayaan ku guda jirnaa insha allahu tacaala markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada insha allah
نمبر سدح nambarka saddexaad ee barnaamijka iyo su-aasha ku xusan hay mucaad
assalaamu calaykum majmuucada shabeellaha hoose sidee noo maqashaan
تسعة iyo waxaad qabsateen lambarka saddexaad oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su'aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay alwaxyu fi lqur'aani alkariimi imaa waxyu nubuwatin wa imaa waxyu ilhaamin wa irshaadin mathil linnowci athaani min alwaxyi alwaxyu fi lqur'aani alkariimi imaa waxyu nubuwatin وإما وحي إلهام وإرشاد مثل للنوع الثاني من الوحي وأن فيليا إناد قراتين وأد كسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
السلام عليكم ذلك بنفسي إذا كان وأوحينا إلى مو- إلى أم موسى أرضعي هي وأوحى ربك إلى النحل ومستخدمين من الجبال من
mar kale ku celiya
هذا مثال قد احنا وأوح- واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه هي واوحى ربك الى النحل
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacaala yaa ustaad abu ibraahim
tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo iyagana caawa su-aashoodii ugu horreysay la weydiiyey su-aashaasi oo macnaheegu ahayd waxyiga qur-aanka marka laga hadlayo laba macno ayaa ku jira inuu waxyu nubuwa yahay iyo waxyu lilhaam walirshaad midkan dambe ee ilhaamka iyo irshaadka tusaale ka keenaa lagu yidhi laba aayadood ayay sheegeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambalay ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waa hagaag dhegaystayaal markan majmuucada xigta ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan
انظروا لنهلة كيف سقطنا سلاف نملة ونحلة أقسمتا ولم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan nambarada mid ka qabsada
لمبر كلها
nambarka lixaad ee barnaamijka iyo su-aasha ku xusan ay mucaad
majmuucada hiiraan mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سكع
iyo waxaad qabsateen lambarka lixaad ee ah lambarka ugu dambeeya waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha ugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay kam maratan waradat kalimatu saa'a maa yaxkumuuna fi lqur'aani maca dikri suwari kam maratan waradat kalimatu saa'a maa yaxkumuuna fi lqur'aani maca dikri suwari waan filayaa majmuucada hiiraan inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
أفر جير أفر جير بين كلية سورة أنعام سورة عنكبوت سورة الجاثية في سورة النحل mar kale ku celiya
waxay ku soo aroortay afar jeer suuradda koowaad waa ancaam suuradda labaad waa cankabuud suuradda saddexaad waa aljaasiya suuradda kalena waa annax
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo walaalka al ustaad abu ibraahim
Eh, bismillaah En, bashiir horta intaanan ka jawaabin ma sax baa mise waa qalad waxaan rabay inaan xasuusiyo eh, tartamayaasha caawa kolley aniga afhayeen un baan ahayo si fiican wixii soo laabta kolley guddi waxaa jirta kayda ha oo meesha noo fadhiya ah insha allahu tacaala wixii soo laabta insha allah waxaan ku celin doonaa culimada guddida insha allahu tacaala haddii aan usoo laabto su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan su-aashoodii koowaad oo ahayd meeqa jeer ayay ku soo aroortay qur-aanka saaa maa yaxkumuun suuradahan iyadoo la sheegayo waxay ku jawaabeen afar jeer al ancaam suuratu naxli cankabuut iyo jaafiya waa jawaab saxa
sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan علومنا وتدي بها مشاعرنا نخوض العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنهدي كونا أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا waa hagaag dhegeystayaal majmuucada xigta ee barnaamijka aan soo dhoweynayo ayaa markan warqadooda soo qabanaya insha allahu tacaala waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool
طول عمري مع شيحنا أملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودولة majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool nambarada mid ka qabsada insha allah نمبر كشنات برنامج
nambarka shanaad ee barnaamijka iyo su-aasha ku xusnay macad
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada bakool sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيان
aye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay kam maratan waradat kalimatu ashtata fi lqur'aani wamaa hiya alaayaat allatii waradat fiiha kam maratan waradat kalimatu ashtata في القرآن وما هي الآيات التي وردت فيها وان فيليا إن أتقرتين وأت كسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bokool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bokool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bokool jawaabta
لما توقع عربي آية اللي هي سورة النور آية اللي هي آية اللي هاك إلى زلزلات سورة الزلزلات mar kale ku celi
سورة النور آية اللي حضرين كويات رب لما قرأ عرب aye آية اللي حضرين كويات سورة النور aye سورة الزلزلات آية اللي هاك
لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعرنا haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bokool jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo al-ustaad abu ibraahim
tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo la weydiiyey su-aashoodii ugu horreysay tartanka sanadkan ay galeen meeqo jeer ayay kelimadda ashtaatan qur-aanka ku jirtaa iyadoo aayadahana la sheegayo ay ku soo aroortay waxay yidhaahdeen suuratu nuur lixdan iyo kow iyo suuratu zalzala aayadda lixaad waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada bakool waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bokool waa hagaag dhegeystayaal majmuucada lixaad ee ugu dambeysa ayaan soo qabanayaa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug
ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا
waa hagaag dhegeystayaal majmuucada lixaad ee mudug ayaan soo dhoweynaya markan majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودولة
ayay nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah
waa qabsanaa haye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga mudug majmuucada tartamayaasha mudug mar kale sidee noo maqashaan
si fiican haye waxaad qabsateen lambarka ugu dambeeya oo aad qabsateen waana lambarka labaad ay dad badan ka tageen Een, lambarka labaad waxaa ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay jaa almadaru fi lqur'aani alkariimi bimacna alcadaab maa cadaa aayatan waaxida جاء فيها بمعنى الغيث فما هي جاء المطر في القرآن الكريم بمعنى العذاب ما عدا آية واحدة جاء فيها بمعنى الغيث فما هي وأن في ليا إن أتقرأتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
aayadda haddaa isku dayna waxa weeyaan in kaana bikum adam min matarin suurata nisaa
mar kale ku celiya
in kaana bikum adam min matarin aayadda ku jirta suurata nisaa
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen guddigaan ku celinaya insha allah tacaala ayaa ustaad abu ibraahim
tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ah majmuucadii caawa inoogu dambeysay qe- ee wareega hore hal wareegoo kale inoo hadhay oo iyagana shan su-aaloodoo kale majmuuco kasta waxaa u dhiman min hal su-aal Een, majmuucada mudug waxaa la weydiiyey kelmadda almadar qur-aanka waxay ku imaataa bimacna alcadaab marka laga reebo hal aayad oo bimacna alghaytha aayaddaa sheegaa la weydiiyey si sax ayuu sheegay suuratu nisaa waxa weeyaan in kaana bikum aadan min matarin aw kuntum mardaa an tadacuu aslixatakum
sidaasi daraaddeed majmuucada mudug waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus ayaan isla soo gaarnay oo sanadkan ay ku tartamayaan ilaa iyo kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilayaadka islaamiga dalka kuwaasoo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ee mudug markanna waxa aan soo gaarnay qeybtii dhextaalka iyo tawjiihaadka waxaan mikrofoonka andalus ku soo dhoweynayaa al ustaad abu maxamed iyo sidoo kale al ustaad abu saciid azeylici soo dhowaada insha allah أهلا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وما صنت بشيرو إن شاء الله شيخا سألو ويدينا إن شاء الله تعالى هرت إلهي وحن ويدي سينا بركبات روبك هذا مدو الشاقيسي روبك في عنها إلهي من السي روب هيك أنا كبلاو إن شاء الله إن شيخنا بردو يتوحى لسويديني تفسير ابن كثير muxuu ku fasiray aayad- aayad fulaniya marka waxaan rabnaa tafaasiirta qur-aanku ay fara badan tahay Een, laba qeyb baa loo qeybshaa kuwa ku fasira qur-aanka atafsiir bilma'suur waxaan maqli jirin waxaa ugu weyn laba kitaab ee, tafsiirka ibnu jariir tabari iyo tafsiirka alimaam ibnu kathiir marka labadaa kitaab midkan dambe oo ibnu katiirka ma ahamiyatuhu muxuu kitaabkaas macnaha xoogaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد آه، اخونا ابو محمد بارك الله فيك جزاك الله خيرا آه، وسida aad sheegtay kutubta tafaasiirta qur-aanka kariimka aad bay u fara badan yihiin آه، mid kasta jaanib ayuu tarkiisiya qeybna waxaa waye markii aayaadka macaanidooda ay ka hadlayaan waa kuwa la yidhahdaa tafaasiir bilma'thuur aayadihii aayadaha kale ku fasiraya axaadiidii aqwaashii saxaabada iyo taabiciinta ay soo naqlinayaan qaarna waxaa waye luqada carabiga iyo ra'yiga ay itimaadaan qaarna siyaabo kale u hadlayaan markan tafsiirkan oo tafsiir ibnu kathiir tafsiir alqur'aan alcadiim la yidhaahdo miisada uu leeyahay waxaa weeye tafaasiirta oo atafsiiru bilma'thuur la yidhaahdo waa nuxurkeedii khulaasadeedii waaye sidaa darteed ayaa culimmada islaamka aad bay u ammaaneen markii laga soo tago tafsiirkaas weyn oo imaamulmufasiriin uu qoray alimaam ibnu jariir tabari raxmatullahi caleyhi tafaasiirta kaleeto lagu qoray culmo badanna waxay tilmaameen hadduusan ahayn midka ugu wanaagsan wuxuu ka mid yahay kuwa ugu wanaagsan alimaam asuyuudi raxmatullahi caleyhi ayaa wuxuu tilmaamay annahu lam yu'allaf calaa namadihi mithluhu الإمام الشوكاني رحمة الله عليه وحدها هو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها تفاسير توفي أنا يكجر هدان لديه كرين أو تفسير هو ناكسن وايا الإمام أما العلامة أحمد شاكر نساس أو كالاتو تلمام يا تفسير كنو جرير طبري مركي لغسو تغو تفاسير تكالاتو وهو الدقادة iyo macaanida sidau cabirayo iyo sida u ictimaadayo aqwaashii saxaabada iyo taabiciinta lagu soo naqliyey markan tafsiir aada u wanaagsan oo dadka muslimiinta inay bartaan ay ka faa'iidaystaan mudan waay baaraka allah fiik jazaak allahu khayr. marka waxaa jirta inta badan mukhtasaraad waa la gaabiyaa marka say kula tahay ma asalka la akhrisan mise mukhtasaraadkaasan Een, asalka waxaa weeye ee, qofka haddii daruuro aysan ku xambaarin asalka ayaa wanaagsan haddii markaas qofka mukhtasarka si markaas u daraaseeyo u akhristana inuu soo raajiciyo asalka mararka qaarkood waxaa laga yaabaa wadaadka ikhtisaarka sameeyey kelimad oo la muuqatay in hadda faa'iido weyn aan lahayn adiga markaas markaad dib uga laabato muhiimadeeda ay leedahay culmo Ama- ama badan kas looga jaray ama kas looga jaray dhici karta markaan mudawalka haddii la heli karo kaas ayaa marka koowaad oo fiican in la ictimaado Nacam.
jazaak allahu khayr jaza shaqo guri marka qofkii doona inuu fahmo eh, ahamiyadda ibnu kathiir bal la soo fiiriyo tafsiirku meeshu ku fasiray qowluhu tacaala afa xukma aljaahiliyati yabquun halka aada loo soo akhriyay jazakum allahu khayran waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka tartan aqooneedka andalus ayaad dhegaysanaysaan oo ay miiskii mikrofoonka andalus caawa ay ku tartamayaan lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir bokool jubbada hoose shabeellada hoose hiiraan iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug markan majmuucaadka ayaan dib ugu laaban doonaa insha allahu tacaala iyo majmuuco kasta su-aasheedii labaad ugu horeynna waxaan soo gelin doonaa qadka majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
hayee majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir su-aashiina labaad unugu da- uguna dambeysa dhagaa u fur insha allah tacala hay macad
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada banaadir mar kale sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
haye waxaad si fiican dhagaha ugu furtaan su-aashiinii labaad ama su-aashiina ugu dambeysa su-aashiina labaad waxay leedahay shabaha rasuulu sala allahu calayhi wasalama alhudaa waalcilma bilgaythi alkathiiri ثم ذكر ثلاثة أنواع من الأراضي فماذا وصف كل أرض منها شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى والعلم بالغيث الكثير ثم ذكر ثلاثة أنواع من الأراضي فماذا وصف كل أرض منها وانفلياه إن أدقرتين واتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta
jawaabta hadda isku dayna waa saddex dhul mid ardan qabilat ilmaa iyo ardan amsakat ilmaa oo dhul biyaha aqbalay ardan al- iyo ardan qiicaan haddaan ku celina jawaabta waa dhul aqbalay biyaha soo saaray dew iyo dhul aqbalay biyaha oo haayay oo laga cabay iyo dhul biyaha aanan cabay waxna soo saaray
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartam majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacaala yaal ustaad abu ibraahim
tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir su-aashoodii labaad ee caawa la weydiiyey oo macnaheegu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xanuunka iyo cilmiga wuxuu ku tusaaleeyey bilkhayth alkathiir kadibna wuxuu sheegay saddex nooc oo dhulka ka mida haddaba muxuu ku sifeeyey dhul kasta oo saddexdaa ka mid ah si sax ayay uga jawaabeen mid markaa waa ajaadib waa markaa mid qabanaya biyaha keliya iyo mid qiicaana oo markaa tumsiku maa'an walaa tumbitu kala'an mid kalena waxa weeyaan waa naqiya qabilat ilmaa'a fa ambatat ilkala'a waalcushba alkathiir waa midka ugu fiican jazaahu llahu khayr si sax ayay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada banaadir waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن دونها haye mucaad majmuucada jubbada hoose majmuucada jubbada hoose mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوعنا يا نبي محمد haye waxaad soo gaarteen ama laydin weydiin doonaa biidni illaah su-aashiinnii ugu dambeysay oo ah su-aasha labaad si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina labaad waxay leedahay amara cumar ibnu cabdilcasiis axada wulaati almuduni bikitaabati alxadiidi faman huwa haada alwaali wa ayna kaana waaliyan amara cumar ibnu cabdilcasiis أحد ولاة المدن بكتابة الحديث فمن هو هذا الوالي وأين كان واليا وان فيليا inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha Allah tartamayaasha majmuucada wilaayada jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
أبو بكر بن حزم والي مدينة
mar kale ku celiya
وأشهد أسدنا وحنا نقول نساء وأبو بكر بن حزم ووالي المدينة
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacaala yaal ustaad abu ibraahim
tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose su-aashoodii labaad ee caawa la weydiiyey oo ah su-aasha ugu dambeysa dhankooda waxaa la weydiiyey su-aal macneegu ahaa cumar bin cabdilcasiis ayaa wuxuu amray mid ka mid ah ulaadiisii ee magaalooyinka inuu qoro xadiiska waaligaasaa la weydiiyey magaciisa iyo halka uu waaliga ka ahaa abubakar ibnu xasmi caamilulmadiina jawaab saxa wey sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا المرء طول عمره مع سيحيا والمرء طول عمري waa hagaag markan aan eegno majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada mar kale وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا
aya macaad majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose iyo su-aashoodii labaad majmuucada shabeellaha hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale sideenoo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سواء haye su-aashiina labaad ahna su-aasha idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa ahna su-aasha labaad waxay leedahay kam cadadu al axaadiith alqudsiyati allatii waradat fi larbaciin annawawiya kam cadadu alaxaadiith alqudsiyati allatii waradat fi larbaciin annawawiya waan filayaa inaad garateen waad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha
Assalaamu majmuucada calaykum.
waalaikum salam waraxmatullahi wabarakaatu
ولا وسدحدي
mar kale ku celiya
سدحدي سدحدي
waa hagaag dhegeystayaal su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacala yaal ustaad abu ibraahim tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose su-aashoodii la weydiiyey ahaydna tii ugu dambeysay dhankooda waxaa la weydiiyey tirada axaadiisul qudsiya ee ku jira al arbaciin annawowi waxay ku jawaabeen saddex lama weydiinin axaadiista inay sheegaan laakiin tira basaa la weydiiyey waa jawaab saxa
sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna waxaan soo qabanayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye macaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan majmuucada wilaayada hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale sidee noo maqashaan
بخير
haye waxaad si fiican dhagaha ugu furtaan su-aashiinii labaad oo ah su-aasha idinkugu dambaysa waxayna leedahay sida tan bayin mawaadica atafarudi fii sanadi xadiidi inama alacmaalu binniyaat bayin mawaadica atafarudi في sanadi xadiidi inama alacmaalu binniyaat waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barkii way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
jawaabteedii aan isku dayo waa afar shan afar mawaadic waaye cumar calqama yaxya ibnu yaxya ibnu saciid maxamed ibraahiim
markale ku celiya cumar ibnu- cumar ibnu khataab calqama yaxya ibnu saciid maxamed ibraahiim أي asiim قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacaala yaa ustaad abu ibraahim
tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo la weydiiyey su-aashoodii ugu dambeysay oo macnaheegu ahaa waxaad sheegtaa mawaadicda tafarudka uu ka- uu kaga jiro sanadka xadiidka inama alacmaalu binniyaat waxay sheegeen cumar iyo calqama iyo yaxya ibnu saciid uma maxamed bin ibraahim waa jawaab saxa
sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan markan waxaan toos u soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bokool
طول عمري مع شيحنا أملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa mar kale majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bokool assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلينا haye mucaad majmuucada bokool iyo su-aashooda ugu dambeysay majmuucada bakool mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الخيلة haye su-aashiina labaad ahna su-aasha idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay hunaaka axaadiidu infarada biha muslimun can albukhaariyi fakam cadaduha fi larbaciin الnawawiya hunaaka axaadiidu infarada biha muslimun can albukhaariyi fakam cadaduha fi larbaciin annawawiya waan filayaa majmuucada bakool inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bokool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bokool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool jawaabta majmuucada todoba iyo lama todoba iyo lama
marka la ku celiya sagaal sagaal sagaal sagaal
marka ugu dambeyso أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allah tacaala iyo alustaad abu ibraahim tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool su-aashoodii ugu dambeysay caawa oo ahayd su-aal macneegu ahaa waxaa jira axaadiis uu la gaar noqday muslim bukhaari uu kala gaar noqday tiradeeda ayaa la weydiiyey fi larbaciin annawowi jawaabtoodii ugu dambeysay way soo hareer marta
markanna waxaan soo gelin doonaa majmuucada lixaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug طول عمري مع شيحنا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
waa dhow nolol majmuucada mudug mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan si wacan haye su-aashiina labaad ahna su-aasha idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay sa'ala bacdu saxaabati alimaarata fadakara lahum rasuulu annahu laa yuwallii sinfayni min annaasi famaa humaa سأل بعض الصحابة الإمارة فذكر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يولي صنفين من الناس فما هما وأن في الأيام مجموعة مدقنا قراتين واتكسوا جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
jawaabta haddaa isku dayno insha allahu tacaala waa qofka saahilka ah iyo midka xariifka ah oo imaarada ku dadaala
mar kale ku celiya
saahilka iyo xariiska
haddaba su-aashii ugu dambeysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celina insha allah tacaala alustaad abu ibraahim tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug su-aashoodii labayd su-aashoodii labaad oo macnaheegu ahaa een, in qaar ka mida saxaabadu ay weydiiyeen sa'ala bacdu saxaabati alimaarata nebiga ayay weydiiyeen fadakara lahum rasuulu annahu laa yuwalli sinfayni min annaas famaa humaa waxaa la weydiiyey markaas labadaas sinfi ee dadka ka mida waxay ku jawaabeen qofka weydiista imaarada iyo qofka xariiska waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada mudug waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا
لننطلق
hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay tartan aqooneedka andalus intaan barnaamijka soo gebagabeyn su-aalihii xagga tartamayaasha ka soo noqday waxaan kusoo dhaweynayaa guddiga oo ugu horeeya alustaad abu ibraahim alustaad abu saciid azelici iyo alustaad abu maxamed jazaak allahu khayran bashiir Een, sidii markii horeba aan sheegay su-aalaha soo laabanaya in layskugu iman doono oo guddidu iyagoo dhan ay geli doonaan insha allahu tacaala caawa waxaa soo laabtay sidii markii hore hawada aan ka sheegnay saddex su-aalood ayaa soo laabtay waxaa jirtay su-aal waktigeedana nagu dheeraana shiidkiio in badan la baadhayay oo aan saxnay laakiin hadda culimada iyo guddidu ay dib baadhitaankii ay soo baxday inayna saxayn iyadana iyadana qaad noqonayso waa la baraarujin doonaa marka waxaan ku horeyn doonaa een, ustaad saylici baan ku horeynayaa saddexda su-aaloodee sida sax aynu ka qaladnay markii hore waxaa ka mid ahaa majmuucaadka majmuucaadka banaadir oo kale banaadir oo kale su-aashoodii ugu horreysay waktigaa ka dhacay iyada wax ka taga tag een, in laga daba tago oo badan ma u baahna waxay sheegeen qeybta hore كم مرة وردت كلمة شتى بالويدية هي آيات كإن الشيغان مركا سي صحا قيب ترى وشيغان واحد وا صدح لكن مركي أي آيات كبلاوين أي نشيت وقت وكل وحاد شيري يغانا السفلى.
سفلى شبضة هوس شبضة هوس صح وحال ويدية يغانا قول كإلهي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ابن كثير وحكا مركا مركي هرنا حبي كتشوابين مركي كعلي ليلينا qowl labaad bay sheegeen annagana wuxuu ahaa go-aankeenu inaan ka labaad qaadano bal su-aasha hadda kusoo dhowey insha allah bismillaah Eh, walaalaha majmuucada eh, jubbada hoose aayaddaas wajaa'at kullu nafsin macaha saa'iqun wa shahiid su-aasha la weydiiyey waxay ahayd maada qaala ibnu kathiir fi tafsiiri saa'iqun wa shahiid alimaam ibnu kathiir muxuu ka yiri ibnu kathiir marna waxaa weeye isaga aayadda wuu fasiraa marna aqwaal kale soo naqliya markan ibnu kathiir aayadda markuu sheego mubaasharatan wuxuu sheegay een, aayadda ku fasiray malakun yasuuquhu ila almaxshar wa malakun yashhadu calayhi biacmaalihi qoolkiisi waa kaa waaye walaalahana waxay sheegeen nuquushii ibnu kathiir oo ibnu- cuthmaan ibnu cafaan iyo keyrkiisu kasoo naqlinay qeyb ka mid ah markan saas darteed eh, hadalka ibnu kathiir oo tooska ah ma aysan sheegeen nacam marka saasay is qalad Saasay uga qalad ku noqonaysaa tahay.
waayahay haddii aan u gudubno een, majmuucada bakool su-aashoodii labaad oo ahayd hunaaka axaadiidun infarada biha muslimun can ilbukhaari fakam cadadu fakam cadaduha fi larbaciin annawawi sagaal bay hal markii u dambeysay sheegeen marna labayo toban bay markii hore sheegeen haddana way ka laabteen sagaal bay sheegeen maxaa saxa Eh, walaalaha majmuucada bokool su-aashoodii labaad oo xadiidka ku saabsanayd axaadiidta oo alimaam muslim oo la infiraaday tiradeedii eh, labada marba inta ay sheegeen waa khalad sida sawaabka waa saddex toban waay
jazaaka allahu khayran Een, waxaa inoo hadhay su-aashii aan sheegnay inaan saxnay laakiin laga daba tegey oo culimmadu ay dib u baadheen amba guddidu ay dib u baadheen waxay ahayd shabeellada hoose su-aashoodii labaad su-aashoodii labaad kam cadadu alaxaadiid alqudsiya alatii waradat fi larbaciin annawawi Een, tirada axaadiista qudsiga ee arbaciinka ku jirta waxay ku sheegeen saddex oon ku saxnay sida saxdaa bal aan weydiino abuu محمد تفضل ان شاء الله بسم الله waxaa weeyaan een, Abu ibraahim oo markii hore waa saas sheegtay saddex ayaan u saxnay صح laakiin sida saxda waxaa weeyaan afar inay tahay ايوه xadiidka in allaha kataba alxasanaati wasayi'aat ya cibaadi ini xaramtu dulma man caada lii weliyan ya bna aadam inaka maa dacawtani
واقرت afartaas marka weeyo hadda arbiciinkana waa yaallaya وعشان كلام ما كنت شيء من السنة. واضح
afartuba waa naska kitaabay ku qoran tahay waadix wey insha allah جزاك waa الله dhici kartaa aalaadkii waxaasanay ma khaldaan laakiin kitaabka caadiga ah.
استاذ اكو قرار جزاك الله خيرا waxaan ku wareejinayna bashiiran ku cilina anaga waa naga dhamaatay waan filayaa dhegaystayaasha iyo tartamayaasha in ay wada garteen su-aalihii xagga tartamayaasha caawa ka soo noqday oo ay guddiga noo faahfaahiyeen jawaabooda insha allah tacala goordhow darajooyinka majmuucaadka caawa ay keensadeen ayaan soo gudbin doonaa insha allah tacaala وتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa walaalka mucaad si noogu dulmaray insha allah tacaala majmuucaadka iyo caawa darajooyinka ay keensadeen aye mucaad aadaad u mahadsan tahay walaalka een majmuucaadka caawa waxay ka koobnaayeen ilaa iyo lix majmuuco een majmuucada ugu horeysa waxay ahayd majmuucada banaadir waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horeysay waa ay soo hareer martay sidaasi daraaddeed su-aashii labaadna si sax ayay kaga jawaabeen waxayna sidaasi ku heleen ilaa iyo toban darajo majmuucada xigta majmuucada xigta waa jubbada hoose su-aasheedii hore ayaa soo hareer martay su-aashii labaad ayay si saxa kaga jawaabeen waxayna ku heleen sidoo kale toban darajo majmuucada saddexaad majmuucada saddexaadna waa shabeellaha hoose waxay si saxa kaga jawaabtay su-aasheedii hore su-aashii labaadna waa laga khalday sidaasi daraaddeed waxay ku heshay toban darajo majmuucada afraad majmuucada afraad waa majmuucada hiiraane waxay si saxa kaga jawaabtay dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heshay labaatan darajo majmuucada shanaad majmuucada shanaad waa bakool waxayna si saxa kaga jawaabeen su-aasheedii ugu horreysay su-aashii labaadna waa ay soo hareer martay sidoo kalena waxaa intaasi ku heshay toban darajo majmuucada lixaad majmuucada lixaad waa majmuucada mudug waxa ay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna caawa sidaasi ku heleen labaatan darajo hal mar si guud noogu dulmar majmuuc ee bashiirow majmuucaadka mudug iyo hiiraan waxay leeyihiin min labaatan darajo halka majmuucaadka banaadir jubbada hoose shabeellaha hoose iyo bakool ay caawa leeyihiin min toban darajo waan filayaa fara kama qodna insha allahu tacaala waa bilowga tartanka habeen dambe haddii aan la idmo waxaa miiska iyo mikrofoonka andalus ku tartami doona ilaa iyo shanta majmuuco ee kale ah wilayaadka islaamiga shabeellada dhexe jubbada dhexe galgaduud baay iyo wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ku jira majmuucadaba waxaan filayaa inay diyaargaroobi doonaan insha allahu tacaala guud ahaanna barnaamijkii waa naga intaa allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celin noo suurtageliya diyaarinta iyo tebinta barnaamijkan waxaad si toosan nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilayaadka islaamiga ee barahan internetka ku leenahay iyo xarumaha idaacadda alfurqaan ee wilayaadka islaamiga dalka guud ahaanna barnaamijkii caawa waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا هينشروا معارفا هينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا سلوف كل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنملة كيف سقت